إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada saaka iyo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar khasaare nafeed uu ka soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro kala duwan ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ee jubbooyinka iyo kuwa dowladda federaalk ee gobolka banaadir xukun qisaas ah oo lagu fuliyey nin dil geystay ayaa ka dhacay degmada xiin dheere ee gobolka galgaduud maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowladdiiniya u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka kuunyabarow doon uu leeyahay ganacsado soomaaliyeed ayaa ku gubatay xeebta magaalada berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya beesha maxamuud hiraab ayaa wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ku wareejisay in ka badan boqol neef oo ari ah shil diyaaradeed oo ay shan iyo toban qof ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka mexico إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
warkiiyo faahfaahsan weerar khasaare nafeed uu ka soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay iyadoona dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaalo culus ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ee jubbooyinka iyo kuwa dowladda federaalk ee banaadir gobolka baay haddaan ku bilowno xalay weerar qarax loo adeegsaday ayaa ciidamada mujaahidiintu waxa ay ku beegsadeen fariisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen bartamaha magaalada baydhabo weerarkaas hal askari ayaa ku dhaawacmay dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanada husingow iyo sidoo kale taabto weeraradaas faahfaahin dheeraad ah lagama helin dhanka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka banaadir xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen halkan loo yaqaano shiraayo oo ka tirsan degmada dayniile sidoo kale waxaa weerar kale lagu qaaday fariisin kale oo ay ku lahaayeen xaafadda roobda-ay ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho xukun qisaas ah oo lagu fuliyey nin dil geystay ayaa ka dhacay degmada xiin dheere ee gobolka galgaduud maxamed daahir cali suwe ayaa faahfaahinaya fagaare ku yaala degmada xiindheere ee gobolka galgaduud ayaa lagu toogtay cumar nuur cali oo horay u dilay cariis warsame xaashi cumar ayaa tooray ku dilay cariis sida ay xaqiijiyeen ehelada ninka la dilay waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada xiindheer horteeda dacwad keensaday maxamuud xaashi caalin oo wakiil ka ah warasadii cariis warsame xaashi isagoo dacweynaya cumar nuur cali dacwadina waxay u dhacda sidaan anigoo ah maxamuud xaashi caalin oo wakiil ka ah warasadii cariis warsame xaashi waxaan dacwo u qabaa cumar nuur cali waxaan ku soo dacwaystay sidaan wuxuu dilay cariis warsame wuxuuna ku dhuftay tooreey kadibna goobtii ayuu ku nafbaxay wuxuuna u dilay si kas ah waxaan maxkamadda ka codsanaa in la ii qisaaso qaadiga oo hadalkiisa sii wata ayaa goobta ka sheegay in cumar nuur cali uu qirtay dilka lagu soo eedeeyey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddacalayhi cumar nuur cali wuxuuna ku jawaabay sidaan anigoo ah cumar nuur cali waxaan ka jawaabaa dacwadda maxamuud xaashi caalin waxaana uga jawaabaa sidaan haa waa jirtaa inaan dilay cariis warsame xaashi una dilay si kas ah kuna dilay toorrey waxaan diyaar u ahay wixii sharcigu igu xakumo ugu dambayntii fagaaraha ayaa looga dhawaaqay xukunka iyo adiladiisa xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cumar nuur cali dil qisaas ah maadaama uu kas u dilay walaalkiis cariis warsame xaashi labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex maraajicda loo cuskaday waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wa katabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafs qowluhu tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun iyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam can cuhmaan bin cafaan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa min ixdaad halaatin kufrin bacda iimaanin oo zinan bacda ixsaanin oo qatlu nafsin bikayri nafs muttafaqun calayh si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin oo laga hirgeliyey shareecada islaamka ayaa marar badan waxaa ka dhacay xukunno ka mid ah xuduudda allah doon uu lahaa ganacsado soomaaliyeed ayaa ku gubatay xeebta magaalada berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya xeebaha magaalada berbera ayaa ku waramaya in uu dab xoogan qabsaday doon ganacsi oo maraysa xeebahaas doonta ayaa wararku sheegayaan inay gebi ahaanba gubatay iyadoona ay basbeeleen dhammaan wixii saarnaa mid ka mida dadkii goobjoogga ahaa ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen tani waa calaamad ka mida dhibaatooyinka dabku ku hayo magaalada berbera oo ay wakhtigan xaadirkaa ka dhacayso dabaylo xoog badan oo xidhiidha khatar badan bay magaaladu qabtaa iminka halkan waxaynu ku arkaynaa dooni baa gubatay doonidu badda hadday taagan tahay waxaa wakhtiin kari lahaa taagaga laakiin waxay joogtaa meelaan badna ahayn berrina ahayn oo caaridka ah oo gaadiidka badduna aanu iman karaynin gaadiidka berriguna aanu gaadhaynin waa mashkilad inagu cusub oo u baahan iyadoo lafteeda ku talagalkeeda inaynu yeelanno waanu waana mashkilad u baahan sidii gaadiidka iyo hantidiisaba loo badbaadin lahaa in laga yeesho ku talagal iyo qorshe wax ku oola sidoo kale wuxuu fariin u diray bulshada magaalada isagoona ugu baaqay inay dabka ka taxadiraan fariinta reer berbera u diraya waxa weeyaaneen dee waynu aragnaa halkaa salaaddii subax markaynu u kacnay aqiimka iyo aadaanka dhexdooda buu dabkaasi bilowday ilaa iminkana waa kaa baxaya wixii saarnaa iyo iyada iyo wuxuu hadday wax saarnaayeen oo ku baabi'een waxaan fariintaan diraya waxa weeyaan qof kasta oo reer berbera ah inuu ka taxadiro dabka wixii iibsan karaya qalab yaryar waxyaabaha yaryar wax lagu demiyo inay meheradahooda dhigaan inay guryahooda dhigaan inay dabka aad uga taxadiraan khaasatan fii shashka iyo wax lamida baa dhaliya inta badan dabka iyo xarkaha kana ratubaddu dishay inta badan iyagoo islisaya oo dabka jecjeclaya qoo dabka ka shaqeyn inaynu aragno marka farriintaanu diri wax weeye qof kasta oo reer berberi waa waajib inuu xel iska saaro dabka si u badbaadiyo naftiisa iyo hantidiisa horta intaan cid kaleba la gaadhin xilliga lagu guda jiro oo ah xilliga xagaaga ayaa waxaa kacsan biyaha badda iyadoona ay jiraan dabeelo daran kuwaas oo keeni kara saameyn kala duwan maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowladiiniya u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka kuunya barow mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dowradan diiniga ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana loo qabtay bulshada deegaanka qaybaheeda kala duwan dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad binu jabal radiallaahu canhu waxaana halkudhig looga dhigay bilcilmi wal-iimaani nabni majdana saddex kitaab oo ka hadlayay mawaadiic kala duwan ayaana lagu qaatay iyadoo markii ay dhammaatay imtixaan laga qaaday dadkii dowladda ka qayb galay xaflad gunaanad u ahayd dowladda mucaad binu jabal ayaa ka dhacday kunyo barow waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii munaasabadda ka hadlay islamarkaana ka mid ahaa mashaayikhtii dowladda bixinaysay waxaa ka mid ah sheekh moxamed bishaar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed wuxuuna si gooni ah ula dardaarmay haweenka muslimaadka ah khidaabaadka ilaahay subxaanah wa tacaala sharciga ah ama takaaliif ha noqoto ama khayrkeed ha noqoto waxaweyaan gabdhuhu sida ragga looga rabaa looga rabaa dalabka cilmiga sida ragga looga raba ayaa looga rabaa axkaamta khusayso si gaar ahaaneed inay maaragtay fahmaan oo ay gartaan waa wixii hablihii saxaabiyaadka ee muslimaadka ahaa caanka ay ku ahaayeen kuna ammaanaayeen u min almu'miniina caaisha radia allahu tacaala canha ay leedahay gabdhaha ansaareed sariigta kama aysan mancin jirin diinkooda inay fahmaan oy qaataan wixii axkaamta ayaga qusayso ah inay qaataan sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna dadka dowladda ka soo qayb galay u dardaarmay in cilmiga ay barteen ku dhaqmaan oo noloshooda laga dareemo marka waxaa la rabaa cilmiga waxaa loo baranayo naftaada inay wax ku bedela rabaa inuu naftaada wax ka bedelo ood ku camalfasho waxaad wax u baranay waa ilaahay subxana wa tacala inaad raali geliso waa inaad maalinta qiyaamo janno hesho cilmiga iyo diinta la baranaayo waxaweyaan waa hagihii noloshaada noloshaada inuu ku hagaa la rabaa inuu wax ka bedelo habdhaqankaadi suluugaada cilmigii in laga arkaa la rabaa haddii waxbaa in laga arki waayo waxba kuuma taraayo bal iska daya shalayti inuu kuu noodaa suuragal ah adoo aqoon u leh aayad iyo xadiid lagu sheegay ku camalfalka haddii laawa lagaa waayo waxaa suuragal ah shalayti inay kugu noqoto ilaahay subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa ummaddeena inuu fahansiiyo xaqa
ugu dambayntii waxaa idaacaddii islaamiga ahi alfurqaan u suuro gashay inay waraysato qaar ka mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay islamarkaana imtixaankii la qaaday ka galay kaalmaha hore nasiibkana u helay inay ku guulaystaan abaalmarino qaali ah oo ah lacag dhan konton dollar iyo afartan dollar waxayna ka sheekeeyeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladda n maalmihii tegay ee tobanka maalmood ahay halkan maxaad ku qaadateen waxaan ku qaadanay duruus aada iyo aada u muhiima oo loo baahnaa oo ka koobneed dhanka caqiidada iyo waxaa waaye axaadiista iyo masaa'il jihaad ku saabsan wallaahi masaa'il kutubada aada bay dhammaantood ma ma kala dhicin aaday muhiim u ahaayeen waxaan kaloo ka faa'iidnay dhanka caqiidada oo kale waa masaa'il iimaanka masaa'il ismaa walxakaam aha dadka oo faa'iisiinta oo oo oo kaalmaha galan ka mid aha kaalintee gasha marka waa laba kaalmood ahayd dumar iyo waxa loo kala qaadayay iyo rag dhanka ragga kaalintoodaan galay ee maxaad abaalmarin u heshay marka abaalmarin waxaa olay konton doolar duruusta dowrada lagu qaatay waxay ahayd ilaa saddex dersi ka koobnaayeen saddexdaa dersi waxay kala ahaayeen dersi ahaa usuul sunna waxaa ku xigay oo la qaatay kitaab kalo isna la yidhaahdo ilxaq bilkaafila waxaa kaloo xigay oo saddexeeyey kitaab kaloo isagana la yidhaahdo saxiixulqasas oo isagana qisooyin fara badan oo qofka mu'minka ah ku cibro qaadan karo ay ku jireen dowladda mucaad binu jabal ayaa ah mid meelo kala duwan oo ka mid ah wilaayaadka horey loogu soo qabtay islamarkaana weli socotaa waxaana hadafka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay dowladdan in kor loo qaado aqoonta diimeed ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah
beesha maxamuud hiraab ayaa wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ku wareejisay in ka badan boqol neef oo ari ah maxamed muuday abu muslim ayaa faahfaahinaya beesha maxamuud hiraab qaybteeda degta degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa wilaayada ku wareejisay xoolo gaaraya boqol iyo soddon neef oo ari ah munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ayaa waxaa xoolahani ku wareejiyey waxaana ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta nabadoon bashiir axmed xayle oo ka mid ah waxgaradka beesha maxamuud hiraab oo munaasabada ka hadlay mujaahidiinta walaalaha ay ribaadka ku jira maaragtay xafladda aan maaragtay hadalka aan hadlayno iyo xafladda iyadoo intaas munaasabadaas ayay maaragtay ku saabsan tahay ari oo maaragtay boqol iyo soddon neef ayaan soo maalmahaas soo qabanay waana wareejinay oo ciidda loogu talagalay insha allahu tacaala waa iska dadaal iska yar oo runtii yar waaye laakiin waa insha allah waxaan muujinaynay in dadka kale walaalaha maaragtay ama maaragtay darsaalka ama degmooyinka kale oo iyaguna ballaaran ee gobolku ka kooban yahay inay sidaasoo kale isticmaali doonaan insha allahu tacaala waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa nabadoonka ka guddoomiyey xoolaha annaga ka wilaay ahaan waxaan soo dhaweynaynaa mubaadarada iyo degdega iyo maaragtay ay sameeyeen beesha reer maxamuud hiraab oo runtii hoolahan ay bixiyeen hoolo yar maaha waa boqol iyo soddon neef ari ah ay naga soo wareejiyeen ka wilaay ahaan ayagoo ugu talagalay runtii in ay maadaama ciidiid iyo munaasaba oo maaragtay farxad ah in ragga maaragtay suquurta iyo furmaha jiro inay maaragtay gaarsiiyaan ay ugu talagaleen aad iyo aad ba marka arrintaasi usoo dhaweynaynaa waanu u ducaynaynaa waanu idinka lu wareegnay insha allahu tacaala kolley raggii ay gaarayaan si deg deg ah hadda alla yidhahdo subxaana wa tacaala sidoo kale waaliga ayaa beesha maxamuud hiraab ku ammaanay in ay sanadkan bixisay xoolo badan oo infaaq ah waxaan rabaa inaan ku daro sanadkan runtii juhdi badan beesha reer maxamuud hiraab ee hegga xoolaha aad bay u badnaayeen degmada xiindheer hadday tahay degmadan ceelbuur hadday tahay degmada ceelgaraso haddaan u joogno ari runtii ilaa afar boqol iyo ziyaadaha gaarayo ayay bixiyeen garbooyin hadda bisha naga dhammaatay oo bishii dilqacda aakhirkeeda ilaa boqol neef ari ah oo reer garbooyina soo wareejiyey waxaa ka horreeyey maaragtay xiin dheere mar laba boqol iyo konton ari ah laba jeer ay kala bixiyeen geelina ilaa labaatan iyo dhowr geera gaarayay loo sideed gaaraysana waa bixiyeen beesha maxamuud hiraab ayaa ka mid ah beelaha kaalinta muuqata ku leh la dagaalanka ciidamada shisheeye ee ku soo duulay waddanka warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacada islaamiga alfurqaan shil diyaaradeedu ay shan iyo toban qof ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka mexico diyaaradan ee uu nuuceedu ahaa black hawk ayaa ku dhacday gobolka sinola ee waqooyi galbeed mexico ciidamada badda mexico ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku caddeeyeen inuu socdo baaritaano ku aadan waxaa sababay shilka diyaaradda waa sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee waddankaas diyaaradda helikabtarka ah waxaa saarnaa shan iyo toban qof nasiib darro afar iyo toban ka mida waa ay dhinteen halka qofka shan iyo tobanaadna uu dhaawac daran soo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada waddankaas sideedii oktoobar labada kun labaiyo labaatankii ayay ahayd markii diyaaradtii daydarogada nuuca loo yaqaana kokiina ay ku burburtay gudaha dalkaas waxaana ku geeriyooday burburkaas laba ruux warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa